waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna warqadda ugu horrays baan ku bilaaba ibraahimo mise heesaha aan kala dhicin ee fanaaniinta ay ku looqaynayaan ee barnaamijkan ugu talagallaan mid ku horumarnaa tee jeclaan lahay dhambaalada ayaan caasha ku bilaabaynaa waa tahay tan ugu horraysa aan soo qabta waxay ka timid dhammaan baa la yidhi faamilka reer axmed cali cosoble oo kale ah aabe cabdi maciin axmed cali iyo hooyo nadiifo xuseen maxamed iyo cabdirasaaq axmed cali salaad axmed cali cali cabdulaahi cali iyo cabdinuur maxamuud cali iyo xaaskiisa sacdiya iyo maxamed jaamac axmed iyo xaaskiisa ayaan maxamed xasan barre waxauu ku magac dheeryahay timacas iyo xaaskiisa cabdulaahi axmed cali oktoobar iyo xaaskiisa luul cabdulaahi cali farxiye axmed cali iyo seegeeda iyo sidoo kale ayaana cabdulmaciin axmed iyo maxamed cabdulmaciin axmed iyo cabdulaahi cabdulmaciin axmed iyo fardowso xaaji cabdi iyo carruurteeda iyo muxubo cilmi cawaale iyo carruurteeda dhammaantood waxay hambaliyo mehera u dirayaan canab cabdimaciin axmed iyo seegeeda daahir xuseen cusuble oo meherkooda uu ka dhacay toddobadii bishan aanu ku jirnay januari ee sanadka laba kun toddoba-iyo toban dalka norway gaar ahaan caasimada oslo dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi markaa tahniyada diraya norway iyo sidoo kale waxay joogaan soomaaliya iyo muqdisho ka joogaan waxaan leenahay bay idhaahdeen allah ka dhigo meherkaasi kuwii isku raaga ubad kheyr qabana rabbi uu kala siiyo aqalgalkana soo dadejiya aamiin baan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray abti axmed xirsi iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan luul cabdi xasan iyo carruurteeda ismaaciil cabdi xasan iyo carruurtiisa iyo dahabo cabdi xasan iyo odageeda maxamuud xuseen baalow iyo carruurtooda iyo hooyo asli cabdi xasan iyo carruurteeda faa'iise xasan afrikan iyo carruurteeda iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi xasan iyo carruurtiisa cabdulaahi cabdi xasan iyo carruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo carruurteeda deeqa cabdi xasan iyo carruurteeda iyo siyaad cabdi xasan iyo carruurtiisa iyo shariifo hilowle iyo aabe maxamed geedow iyo waxay yidhahdeen saare shariif dhammaan dadkaas waxay kala joogaan maraykanka sacuudi arabiya adisababa soomaaliya kanada iyo britain waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan yaasiin maxamed geedow iyo waxay yidhahdeen farduuse xasan afrikaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada adisababa ee dalka ethoobiya waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha idinkaga dhigo kii aad khayr iyo bashbash iyo barwaaqaba aad kala kulantaan ee bana u idinkala sii ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay annaguna amiin ayaanu raacinayaa ibraahimow heesta ugu horraysa haddaan soo qabto ee barnaamijka aan ugu tala galnay bal hadday gabara ku tiraahda ibraahim bal haddii balgu yihahdo waa ku rabaa bal ka warran waa ku rabaa meeqa macnay horta leedahay
waa ku rabaa waa ku rabaa haa horta meeqa ma macnooyin badan bay malaha leeda markaan xamar jooga waxaan xasuustaa caruurta markay rabaan inay kula dirraan oo kale waryaa waa ku rabaa marka waa sida loo dhaho siiqada ka raacaysa tan mar hadday gabar tahay dagaal iyo dirir iyo shaqo kubala hay codka macaan luul jaylaani heesta waa waa ku rabaa iyadaan ka dhegaysanayna
wadaagga waa ku rabaa iyo codkii fanaanada luul jelaane ayaan intaas ku dhaafeynaa dhinacii dhambaalada haddii aan ku noqonno caasho waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray ibraahim cabdulaahi cali iyo ubax cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen ayaan cabdulaahi cali iyo cadar qorane maadeey iyo xibaaq daahir bare iyo injineer borow iyo maxamed sheekh xasan iyo waxay yidhahdeen guure siyaad axmed iyo aabe siyaad axmed iyo kamas faarax bare iyo nasrukiin jacfar xaaji bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo cadooy cadaani waxay yidhahdeen nasro caynab iyo faysal isaaq cabdulaahi dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan ugaaso axmed ugaaso qaali iyo saygeeda sheekh cabdiraxmaan oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley camp ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin arooskiina aamiin ayaan idin leenahay sheekh cabdiraxmaan iyo ugaaso axmed ugaaso qaali ee bana haydi kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan aniguna ku darayaa warqadda dhalasho farxadle baa la yidhi waxaana dirayaa hooyo maryan xaaji yuusuf iyo aabe ibraahim faarax faarax baa layidhi marka waa ibraahim faarax faarax sidaas ibrahim mise laba mar baa la qoray tay ahaata way dhegaysanayaan iyo sidoo kale abaayo aamine ibraahim faarax iyo hooyo xabiibo sheekh mustafa iyo hooyo aamino sheekh maxamed iyo eedo katro axmed cilmi iyo aayo baa la yidhi samiiro muuse cadde iyo maxamed axmed cilmi iyo jamaal axmed cilmi diini axmed cilmi raxmo axmed cilmi sahro axmed cilmi iyo khadar axmed cilmi iyo sidoo kale bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkani oo kale jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa layidhi waxay hambalyo dhalasho oo farxad weliba le u dirayaan aadan ibraahim faarax iyo nasteexo nuur axmed oo wiilugu dhashay degmada dhaarkiinley lix iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay diseembar ee sanadkii hore laba kun lix iyo toban wiilkaasi durba sanadkii hore u noqda waana bishii hore ibraahino sida adduunku kala fogyahay sabti iyo xad sanadka cusub axad buu dhashay maalintii ka horreysay sabtida ahaydna waxay ahayd koob iyo soddonkii markaa sabti iyo xad laba sano kala galay wakhtigu saas ayuu cararaya aad iyo aad wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi mubashar aadan ibraahim ducada waa xaggiina baa layidhi mubashar waxaanu leenahay soo barbaar oo soo weyno oo noqo wiil wanaagsan oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara waa tahay xaggii heesaha ayaan caashay dib ugu noqonaynaa dhegeystayaashan waxaan u soo qabanaynaa heesta xaal waxaa wadajir ugu luqaynayaa saalax qaasim naaji iyo hibe maxamed hibe nuura oo ibraahinow waayo waayaadna geysee dharaartaan dharaa hibo haddee markaasun curdun ah oo codkeeda iyo iyadaba iyo riwaayadday ku jirtaba kulle isla wada dananayeen iyo fanaanka saalax qaasim saalax qaasim naaji aan wada dhegeysanno
xarirta xariirta markaan ku saaray sidii weli kuu xurmeeyey xarirta xariirta markaan ku saaray sidii weli kuu xurmeeyey
xaboodo xuluulay sidaadan moode xilligu waa kaa wareega xildaraane xilligu waa kaa wareega xildaraane xambaaro hadday ku gaadhay cagaabta maroo logay xambaaro hadday ku gaadhay cagaabta maroo logay
heestaxaal iyo codadka saalax qaasim naaji hiba maxamed intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii waraaqaha mar kale ee aad noo soo dirteen haddaan dhegaystayaal idiin anba qaadno warqad qurux badan ayaa gacantayda ku soo dhacday marka hore baa la yidhi waan idin salaannay caasho iyo ibraahim waan idinka qaadnay waxaan idin leennahay baa la yidhi sanad wacan iyo sareedo aamiin marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah dadka hoos ku qoran anaa arkayo dhegaystayaashanoo sheegaya waa hooyo jamiilo isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiine xasan fiidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo caruurtooda tahliil colaad xasan xaaskiisa nafiso iyo caruurtooda naciimo colaad xasan iyo odaygeeda aadan nuur faarax deeqo colaad xasan odaygeeda iyo caruurtooda sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdulaahi xasan luul cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo cumar cabdulaahi xasan iyo ugu dambayntii mahad naxar garuun dhammaan reer xasan fiida oo kala jooga maraykanka soomaaliya finland germany sweden australia norway sacuudiga iyo kenya allah soomaali goormays gaaraysaa haddii qoyskii keliya ibraahimow intaas u kala qaybsamay allah sahlo waxay dhammaantood hambalyo aroos halkan hawada uga marinayaan maxamed barre colaad iyo farxiyo salaad cabdulle oo dhowaan ku aqalgalay xaafadda raadaarka baa la yidhi ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxa ay leeyihiin isku waara oo bad khayr qabana kale hela caasho ibraahim waxaan idinka codsanayaa ad waxaan mooda caasho ibraahim laleeya marka leeya caasho ibraahim mse caasho iyo ibraahim ibraahim caasho ibraahim oo siday u qorantaan u akhrinayaa caasho ibraahim waxaan idinka codsanayaa marka idinka codsanay marka haddii la yidhi casho iyo ibraahim bay sheekadu noqonaysaa waayo waxaa ku xigta waxaan idinka codsanaynaa marka waa labadiina nalala hadlayaa inaad noo cayaartaan heesta aroos ama indha caashaq ee fanaanka cawaalo aadan ibraahim u dhinacaaga u soo riixay heestaasi mahaynaase yeeshee hees aanay ka dhicin ayaan kugu bedelaynaa aanu dirhaynaa intay bisha malabka ku jiraan iyo bilaha ku weegaaran oo dhanna heestaasi waxaa laga yaaba ibrahim inuu- in barnaamijka ay si uun usoo gasho laakiin hadda saad sheegtay tee wacyarna cashoy heesta igu kaade dhambaalkan ayaan ka gaarsiinayaa waxa uu naga soo gaaray aamino cumar cali iyo saygeeda cumar axmed ducaale iyo carruurtooda iyo safiya cabdulaahi saalax iyo saygeeda jaamac maxamed cabdi iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen fardowse xasan cali iyo carruurteeda iyo hadaaya riraash iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo nasre cilmi iyo carruurteeda iyo dhammaanba reer aadan meecaad iyo reer cabdiraxmaan xasan waxa ay kala joogaan dhammaantood maraykanka canada u k iyo soomaaliya waxayna hambalyo iyo heestaa bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan fu-aad cabdiraxmaan xasan iyo waxay yidhahdeen marwadiisa qaaliga sucaad aadan meecaad oo aqalgalkooda uu dhowaan ka qabsoomay gobolka virginia waxaana ay leeyihiin noqda reerkii isku raaga annaguna waxaan leenahay aamiin annaga oo kale ah dadka hoos ku xusan ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan markana gacantayda ku soo dhacay waxay yidhaahdeen waxaan hambaliyo u diraynaa iyo bogaadin labada iscalfaday ee cabdiraxmaan maxamed cumar iyo hada kayse cabdi asxaabta hoos ku qoranna waxay kala yihiin oo ka kooban waalid walaal iyo saaxiibaba hooye aamina iyo hooye muxubo waxaa kale oo ku jira cabdiweli maxamed cumar iyo marwadiisa fardowsa cabdifataax maxamed cumar iyo marwadiisa nuurto cabdulaahi xasan cabdi cumar iyo marwadiisa cabdilcasiis maxamed cumar iyo marwadiisa cabdikariim maxamed cumar iyo marwadiisa iyo sidoo kale cabdiqani maxamed cumar iyo zakariya maxamed cumar iyo nasre maxamed cumar waxaa sidoo kale asxaabtan ka mid ah axmed kayse cabdi sahra kayse cabdi iyo asma kayse cabdi iyo sidoo kale saacid kayse cabdi iyo hinde kayse cabdi farxiyo kayse cabdi iyo saalim kayse cabdi iyo hibaseynab jaamac magan iyo abti cabdulaahi jaamac magan waxaa kaloo ka mid ah dadka tahaniyadan ku jira diraya saaxiibada kale ah cabdiraxiin maxamed bahalo iyo sidoo kale cabdiraxmaan maxamed bahalo iyo xasan abtidoon iyo khadar muuse iyo cabdilcasiis cali cabdiqani cabdulaahi maxamuud iyo cabdiweli cabdulaahi maxamuud iyo maxamed duraan iyo jaamac buulle jaamac jaamac farasleh dhammaantood waxa ay leeyihiin lamaanahaasi noqda kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela qancintiinna mooye qayladiinna lama maqlo ayay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa lamaanahaasi iscalfaday ee cabdiraxmaan maxamed cumar iyo hada kaysa cabdi in ilaahay arooskooda uu ka dhigo kii barakooba ee baraara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta caasho ee aan dhegeystayaashan u soo qabanayo ayaa waxa ay tahay shileedaya shileedeya shiblayaada waa codkii xasan aadan
samata
مشي هسودي نشربز مشي هسودي نشربز ما أشريدو شيدان قدبشيدو هاي ما أشريدو شيدان قدبشيدو هاي شليدي والله يا داود شليلي شبلي هادي شليلي شليلي شبلي هادي شليلي shiblay hare shanti salado shakilay ndafe shilidiya shiblay hare shilidiya shiblay hare shilidiya shiblay hare shanti salado shakilay ndafe مشيها سوء دين الشبازي مشيها سوء دين الشبازي مكو شريدو شيدانا دكي شيرو مكو شريدو شيدانا دكي شيرو شليلي شليلي شليلي شليلي
waaw halkaas raggaa isku hel ibraahino waxaa igu sheeko ah oo igu maqaalo ah adaa iiga waroon waxaa la yidhi xasan aadan marka uu u garaacayo een, fanaanka daa'uud cali masxaf
kabanka kabanka markuu u garaacay waxaa la yidhi heesaha wuu ku raaxaystaa oo si ka duwan sida kale mararka kale wuu u qaada maxaa ka jira Eh, fanaanku waa fanaan eh, xataa masrixiya oo marka uu heesaha masraxa ka qaadaya laftooda saas ayuu u muujiyaa inuu heesayo oo uu haddawaa kanaa dhowr goor yaa daa'uuda ku haya marka waa rag isela is yaqaana shaleedaya intaasaanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jaleecno mid baan gacanta ku haya ibraahinow waxaa la yidhi marka hore waxaan salaameynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo waxaa la yidhi ismaaciil farjar waa tahay waa ibraahim waa barnaamijka wax ka daadihinaya annagoo kale ah baa la yidhi dadkan hoos ku qoran waxay kale yihiin aabe macalin ibraahim aadan iyo adeer yuusuf aadan adeer warsame aadan iyo adeer cumar aadan iyo adeer xasan aadan iyo sidoo kale xasan ibraahim aadan iyo mursal ibraahim aadan iyo maxamed ibraahim aadan iyo cabdinaasir ibraahim aadan iyo weliba layidhi asxaabta kala duwan waxay kale yihiin nuur aadan ah, ilka case iyo maxamuud iyo sidoo kale xasan baa la yidhi iyo aadan macalin cali iyo aadan madoobe cali aadan nuur oo loo yaqaana baa layidhi jiir dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda waxaanay tahniyad hawada u marinayaan aabederow ibraahim aadan iyo hooyo maryan aadan nuur oo ay gabadhi ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baa layidhi degmada bardaale gaar ahaan baa layidhi xaafadda la yidhaahdo jakatoon waxaanu leenahay bay yidhaahdeen tii dalkeeda iyo diinteeda anfacdaa iyo waalidiinteeda allaha ka dhigo magaca waxaa layidhi waa xaggiinna marka gabadhaa ku dhalatay gobolka baay gaar ahaan degmada xudur ibraahimo magaca ha loo soo bixiyaa layidhi waxaan dhihi lahaa kolleyba midkay u bixin lahaayeen waxaa layidhi geelijire isagoo og laanta meeshuu ka goosanayo wuxuu ku yidhahdaa xaggee ka jaraa marka magac alla magacay la jeclaadaan waxaan leenahay gabadhaasi u bixiya dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo carabo cabdulle xirsi iyo awowe cabdulaahi xasan came iyo awowe xirsi cilmi faarax iyo waxay yidhahdeen habaryaro jiino cabdulle xirsi iyo siciido cabdulle xirsi iyo abti cali cabdulle xirsi iyo adeero waxay yidhahdeen cumar cabdulle cilmi iyo cabdiraxmaan cabdulle cilmi iyo xasan xirsi cilmi iyo waxay yidhaahdeen muuse xirsi cilmi iyo cabdulaahi xirsi cilmi iyo eh, dooyin shamso xirsi iyo zaare cabdulle iyo sacdiyo cabdulle iyo fartuun cabdulle iyo qadro cabdulle iyo maryan cabdulle iyo siciido cabdulle iyo jamiilo cabdulle ismaaciil salaad cabdulle iyo mustaf salaad iyo muno salaad iyo cabdidibad nuur iyo xaaskiisa nasteexo iyo caruurtooda iyo deeqo dibad nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo sucaado cabdulafidow iyo firdooso xuseen dhabato dhammaan reer cabdulle cilmi iyo reer xirsi cilmi iyo reer salaad cabdulle waxay taniid hawad u marinayaan maxamed barre colaad iyo farxiya salaad cabdulle oo dhowaantan ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ah, arooskiina aamiin ee banaahiyada kale si u badqeyrqaba aamiin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahina dhinacii gabagabada barnaamijku aanu kusii siqaynaa hase ahaatee mid ka mid ah heesaha ugu dambeeya haddaad noo soo qabato kii uurka lagu unkee haye hadaa dhammaysanaya
waa tahay kii uurka lagu unkay halkaasu ku tallaalan yahay mims halkaasaaba lagu beeraba waxaa ku luuqaynaya oon ka wada dhegaysan doonaa dhegaystayaashana iyaga kala soo dhex baxaya halka uu ku unkan yahay waa cabdihani iyo yurubgeyn
inaad uur ka tahay kii lagu unkee macan inaad uur ka tahay kii lagu unkee qalbiguna ushee ilmo waan qubay qalbiguna ushee ilmo waan qubay
codadkii cabdihani iyo yurubgenyasti kii uurka lagu unkay haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda ku soo dhacay waa injineer cabdiraxmaan cabdulaahi cali yariso loo yaqaano iyo waxa uu yidhi saaxiibbaday oo dhan waxaan jecelnahay tahaniyad inaan halkan uga gudbino cabdiraxmaan muxudiin iyo xaaskiisa oo dhowaan ku aqalgala buu yidhi degmada wadajir magaalada muqdisho dacwaduna waa xaggeena aqalgal wacan ayaan leenahay oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo
aniguna aamin ayaan raacinayaa waa tahay dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya iyo guud ahaan barnaamijka ibraahin oo toddobaadkan wuxuu naga soo gaaray waxaan rabnaa baa layidhi inaan tahaniyad aroos u dirno annaga oo kale ahee waxaa ugu horeeya maxamuud maxamed ibraahim iyo ibraahim maxamed ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed ibraahim iyo manuur maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo maryan maxamed ibraahim iyo hinda maxamed ibraahim waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo weliba baa layidhi asxaab kale oo aan ka tagnay baa layidhi aan gadaal ka raacin oo hataa warqadda bay ku wada qoran yihiin waa cabdulaahi ibraahim cisaaq oo loo yaqaano baalgur baa layidhi iyo nuur aadan nuur ilka case iyo abshir salaad gaabane asxaabtani dhammaan waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa layidhi xidiga iyo xidigta nuur maxamed ibraahim iyo axsibo cali ibraahim oo arooskoodu uu ka dhacay caasimadda puntland ee garowe waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna aamiin ayaan u raacinayna nafta lama rafaadsho raran laguma shido oo meel aan lagaa rabin lama raacsho laabte waa heestii nasiib iyo codkii raxmo cumar
iyada ayaan aan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aa ku raaxadegi karaa reerkaaga lama furo omas lagu ragaado saxyo nasiib wacan rabbiban rabbiban rabbiban ka sugaya rugbarwa qataaliyo adoo raaxa degi karaa reerkaaga lama furo omas lagu ragaado saxyo nasiib wacan rabbiban rabbiban rabbiban